Shacabka ku nool tuulada ka moorceele ee hoos tagta deegaan hoosaadka Khalaaliyow ee bariga Mandheera ayaa cabasho ka muujiyay biyo la'aan, waxbarasho iyo cisbitaal la'aan ka jirto tuuladaasi. Shacabkan ayaa sheegay in tuuladan oo ay deganaayeen wax ka badan soddon sano aysan lahayn ceel biyood ama war ay ka helaan biyo, waxa ayna tilmaameen in ay biyaha u doontaan deegaan u jira laba iyo toban kiiloomitir halka mararka qaar ay booyad biyo ah magaalada Mandheera uga soo iibsadaan siddeed kun oo shilinka dalka ah.
رئيستي ومدة كليا تولد كليا عيل كلا هين ومدة هاك مرعل ومثلا لا ياب له وقت يا سهل دقي مد بدن بالكنون سبب أي كل سبب ما قرناه واحد بدن بان أبليكيشن قرناي إلهي ما قدرن عيل لا يقر وإلهي عيل إنه كا لا يقر إلهي ما قدرن لكن وحن أم لنا إن أم كل إلى وحيال وجيران بأم لنا إن يا وحنا لقاه لا ميل قرب قولي طبعا يلي بكي المتر بيترتاح dameerihii duwada tulxoole abaarihii baa dhameeyey waagii hore dameero xoog laaba la haysan jir hadda abaarihii baa dhameeyeyo dameer la dhaafsadaba male markaa hadda waxay nagu kaleftay booyad toddoba kun ama siddeed kun oo shilin ah in madheera loo dalbado dadkii xoole way ka dhammaadeen lacag lama haysto musaacido kale lama haysto lama booyad maalin walba siddeed kun toddoba kun oo shilin ah booyaddina maalin haddii maalinkaasay ku filaanaysaa tuulada maalin labaad in laga cabi maba suuragala tuulada kamoorceele waxaa ku yaalo hal iskuul oo ku eg ilaa iyo fasalka lixaad ee dugsiga hoose dhexe oo uu ku sugan yahay hal macalin sida ay sheegeen dadka tuulada waxaana wax ka barto iskuulkan boqolaal arday ah waxaa ka mid ah caafimaadka iyo waxbarashada waxba kuma hayno iskuul lix galaasaa noo dhisan M- iskuulka markuu lix galaas yahay ilmaha kii lix galaas gaara waan ka wadanaa meelaha kale aan la aadnaa halkoo galaasoo kale wax ku dara waa la waayey soddon sane tuulada meeshaa dhimsan tahay shan iyo toban sano wuu ka dhisan yahay iskuul ilmaha buraashaday ku qaataan biyo subax markay waaga baryo cidda uga qaataan hal baraago ah biyo loogu shubo ilkajaabkaana waan ugu shubanne wax noo dhis waa weyn dhibkaas baa ka jira kamoorceelle iskuul baa meesha ka dhisan shan iyo toban sano dhisan iskuulkaas maalinba macallin horlaana noo keena macallinka dacwadiisa haddii xafiiska la geeyo wax naga hoos qaada ma hayno waaldi bangi baa waxay siisay iskuulka musqulo musqulihii waa la qoday shaqaalihii musqulaha qoday iyo carruurtii musqulaha dhisay baa ilaa yooman haadaa lacagtoodii maqanta kii qandaraaska la soo siiyey haddaan weydiina lacagta wuxuu leeyahay dhimaastaan u dhiibe hestimaastii haddii la weydiiyo wuxuu leeyahay macallinkaa lacagta hayo xafiiskoodii weynaa haddaan u tagna ayaguna mermerin moogiyo wax weyn oo wax nooga qabtaan waa la'ana marka dowladda waxaan ogeysiinaynaa dhibka meesha kamarceelo yaallo inuu dhib aad u fara badan yahay Shacabka degan tuulada Kamoorceele ayaa sidoo kale sheegay in aysan helin raashinkii dowladda ismaamulka bixinaysay bishaan barakaysan ee Ramadaan.
raashinka u dambeeyey hadda countiga uu bixiyey oo tuulooyinka oo dhan ay qaateen raashinka kamarceelle meel lagu saleeyey waa la'ana xafiis walba markaan tagna waxaa leeyahay hebel u tag hebel u tag hebelba hebel buu noo dhiibayaa sababtay nagu qabsatayna waa garan la'aan wax dulan oho gaar ohoon annagu geysanoo hadda wax lanogu diidan yahay ilaa hadda maana garan Gudoomiye xaafadeedkii hore ee tuulada Kamoorceele ayaa sheegay in tuuladan ay horay uga barakaceen qoysas badan dhibaatooyin kala duwan awgeed.
laba boqol iyo toddobaatan qoys baa deganaa meeshaan dhibkii markuu karay dadka intooda badan waad ogtihiin oo way ka guureen oo waxay u guureen wajeer sababta rartayna waxay ahayd dhibaato dadkaas ay tabeen haddiina waxtar waayeen oo waxbarasho waayeen oo wax walba waayeen oo nimankii maamulka hayay iyo dowladda iyo wax ka waayeen waxay go'aansadeen inay horey iskaga durkaan oo talkood ama ha ku qadeen ama ha ku quuteen inay horey u dhaafaan intii hartay baa hadda qaatiyahan taagan Shacabka tuulada Kamoorceele ee bariga Mandheera waxa ay hadda u gardhiganayaan mas'uuliyiintii ay doorteen oo ay imika baadigoobayaan.
sababsanay noo sheega dadka mas-uuliyiinta ahu ee ilaahay nasab u dhiib masabka u dhiibayo wixii aan sababsanay een ku weynay xaqii aan lahayn yaan rabnaa in naloo sheego midaas ayaan maanta meesha u nimid soddon sano waa deganna waa kaasoo dhibba weyn oo ilaahay uun naga koriyaan horta meesha nagu haysto dowladna ma og annaga wax dowlad horna og ma leh gafanaan na ogeen sanataan na ogeen imbibaan na ogeen dowladda hoosaan na ogeen wax ilaahay abuurtay allihii uun untaan u degannahay ma ogi wax uun bila'aadnihoon u degannahay ma leh magaaladan madaxdeeda annaga hadda meelay ku duuganta ma naqaana yoon walbana madaxa noo imaadoon dooranaa oon siinaa kuraadanada markay naga tagaana nama yaqaanaan Si kastaba ha ahaatee, shacabka tuuladan waxa ay baaq u direen mas'uuliyiinta dowladda iyo dadka weeba wax siiyey in loo qodo ceel biyood isla markaana gurmad loo fidiyo.
madaxda kuumade ee ka shaqaysa ee kenya degan ama muxsiniinta kenya degan ee kuumadaha ah ama dadka ilaahay maal siiyey haddaa codkana uu idin soo gaadho qaryada meeshaa ku nool baan nahay dhibtaana waan qabnaa ee, dhibkaana ilaahay umbaa naga bixin kara waxaan idinka codsanayaa dadkiina muxsiniinta ah ee ilaahay maalka siiyey iyo nimankiina madaxda ee kuumadow hadduu codkaygu idin soo gaadho inaad qaryadan u soo gurmataan wax u soo qabataan ceel u qodaan iskuullada u hagaajisaan wixii haddii ilaahay aanu tabanayno inaad noo qabataan baan idinka codsanaya sababtoo ay tahay hadda middan koontiga waan ka samirnay soddon sano yaan ku dhex noolahay oo tuuladan dhisan tahay haddee intaa wixii aan ka weynay ma og maqaan masaan mar dambe uga helino kolle ilaahay baan ku cilmi leh laakiin waxaa idinka codsanayaa inaad noo soo gurmataan dadka xooli way ka dhammaadeen cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera